alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira وعn أbي أmamة yas بn ثعلبة الأنصاaري الxاriثي رaضي الله عنه qاaل ذakra أصحaaب رasuuل اللaه dakara waxay ku sheegeen أصxaabu rasuuli الlaahi iyo صxaabtii rasuulku slى الlaهu عalيه وsلم yowma maalin cindahu agtiisa waxay ku sheegeen addunyaa adduunyada oo ay kaga sheekeeyeen oy kusoo hadal qaadeen wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa tasmacuun miyaydaan maqlahayn alaa tasmacuuna miyaydaan maqlahayn macnii maqla oo dhagaysta ina albadaadata busaaradu min aliimaani iimaankay ka mid tahay ina albadaadata min aliimaan yacni wuxuu yihi waxaa loo jeedaa albadaadata looga jeedaa ataqaxula waa qalalaanta iyo qalafsanaanta weeye adadkaanta rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariye xadiidkana waa xadiid sugan oo alcalaamatu alalbaaniyu raximahu llah uu saxiixiyey markaa xadiidku waa xadiis waxa weeye saxiixa waay xadiidkani waa xadiis saxiixa wey badaadadana waxa fasira abu daawuud oo ataqaxul abu daawuud baa ku fasiray qaala wuxuu uhi albadaadatu bilba lmuwaxadati wadaalayn lmucjamatayni albadaada saasaa loo akhriyayaa wahiya iyadu rathaathatu lhay-ati waa hay-ad xumaanta wa tarku faakhiri libaasi iyo dharka sarreeye ee xaragada in laga tago markaa rathaathada kelmaddaasi waxaa loo isticmaalaa qofka qaabkiisu marka uu maaragtay xun yahay oo kale wrahat hay-at الrajuli ay qabuxat wahaanat marka la leeyahay rahat hay-at الrajul way xumaatay oo way liidatay weyi marka la leeyahay rahat thawbuna balya weeye uu baaliyoobo uu duugoobay marka badaadadii waxaa looga jeedaa busaarad iyo haddii aa laba kuu roon yahay xaraga la-aan iyo wax la mida inay qofkii ka muuqdaan qaala wa ama taqaxulu taqaxulka uu abu daawuud xadiidka ku fasiray miyaa fa bilqaafi walxaa'i weeye qaala ahluluqati ahluluqu waxay idhaahdeen almutaqaxilu huwa arajulu waa ninka alyaabisu ljildi jidhkiisu uu qallalan yahay min khushuunati alcayshi wa tarki tarafuh nolol adkaanta iyo waxyaabaha raaxada ah ee uu ka tegay darteed jidhkiisu uu markaa la ingegan yahay weeye qofka had iyo jeer maaragtay innaguba waxaynu idhahnaa waa qof ingegan diirku ku dhegan yahay nicmada iyo baruurta iyo waxyaabaha la midkii aanay ka muuqan وعn أbي cabd للaahi jaaبir بn cabd لlaahi radيa الlahu canهuma waxaa laga wariyey صaxaabigaasi jaabir بn cabd laahina qaala inuu yihi bacaثnaa rasuul الlah rasuulka ilaahay baana diray salى الlahu عalayhi waslm oo sariye iyo gaadmuu diray وamara عalaynaa waxaanu nooga amiir dhigay abaa cubaydata radia الlahu عanه abaa cubayda caamir bn اljaraax la odhan jira amiinu hadihi اlumma caamir bn cabdillahi bn اljaraax waynu soo maray min alcashara natalaqaa si aanu ula kulannoon uga hor tagna ciiran liqurayshin safar quraysh ay lahayd oo xagga badda xilligeediyo dhinaca aanu maro wa zawadanaa waxaanu nagu sii sahayay jiraaban kiish min tamrin timira lam yajid lanaa noomanuu helin hayrahu wax kale oo aan isaga ahayn nooma helin markaa sidaa xadiidka aynu ku gaadhi doono saddex boqol oo nin bay ahaayeen saddex boqol oo nin goosarad ama kiish timira in lagu sahayaa waa wax aada iyo aada u yar weeye sababta markaa kalifaysa waxay ahayd lianna hanti baan jirin oo waxa weeye waxba waan lahayn kolkaasoo hantida aada iyo aada u yarayd xaaladuna way adkayd waay fa kaana abuu cubaydata abuu cubaydu amiirkii wuxuu ahaa yucطinaa midna siiyo tamratan tamratan mirmir timira ayuuna siin jiray mirmir timira ayuuna siin jiray markaa sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan kolkii hore waxoogay waxoogay buu maaragtay qofkiiba u dhibi jiray xoogay dhowr midh qabda ayuu qofkiiba siinayay deetana wixiibaa isla yaraaday oo aada iyo aada isula soo markaa koobmay markii wixii isla yaraaday ee dee muddo la cunayay ayuu tallaabadan labaad qaaday oo maalintiiba midh midh midh buu u siinay fa qiila waxaa lagu yidhi kayfa kuntum sidee baad ahaydeen tasnacuuna bihaa kuwo ku sameeya midh timira qaala wuxuu idhi namasuhaa waanu muudsan jiray kamaa kamaa yamasu sabiyu sida ilmaha yari wuxu muudsado ayaanu u muudsan jiray uma nashrabu calayha min almaa dabadeetana biyaha ayaanu ku cabi jiray watakfiinaa way nagu filaan jirtay yowmanaa maalinka yagaa ila leyli ilaa habeenka laga gaadhaayo midhkaasaanu ku tamarin jiray oo nagu filaan jirtay riwaayad kale waxay sheegaysaa midhmidhkaa maxaa ku samayn jirteen markii aanu weynay ayaanu garannay wixii ay noo tari jirtay iyo macnii waxa weeye waxtarkeedii qaala wuxuu uhi wa kunnaa waxaanu ahay nadribu kuwo ku garaaca bicisiyinaa ulaha yaga ayaanu ku garaaci jiray alkhabata xaabka uma nabulluhu waxaanu ku qoyn jiray bilmaa'i biyo wanaakuluhu waanu cuni jiray markii timirtii isla madhatay ee haddana waxoogay sahay ah oo kale oo qof waliba uu maaragtay qofkii heli karaya uu sitay uu madhay wixii isla wada go-een ayay tan usii gudbeen wuxuu ihi waxa weeye dhirta ayaanu ulaha la dhici jiro xaabka ayaanu ka daadin jiray marka alkhabata waa caleenta dhirta sidaa sheekhuba uu ku fasiri doono waa xaabka markan uu yidhi biyaanu ku qoyn jirayna ka qallalan inuu yahay baa taasi ay tusayso ahlulcilmiga qaarna mid qoyan bay ku sheegeen xaabkaanu markaa cuni jiray buuhi qaala wuxuu ihi wainalaqnaa waanu tagnay calaa saaxili lbaxri badda xeeligeeda ayaanu ku tagnay oo aanu maray wa rufica lanaa waxaa naloo daaliciyo nala tusay nalaga tusay calaa saaxili lbaxri badda xeeligeeda ka hay-ati lkahiibi adakmi wax sidii niis weyn oo ururtay oo tuul ah tuul weyn oo niis oo kale ah buur yar oo markaa waxa weeye niis oo kale ah ayaanu aragnay buu yidhi oo baddu soo tuftay oo badda xeeligeedii yaalla ayaa noo bidhaamay ka hay-ati alkahiibi adakmi adakmi ay alcadiim kahiibkuna waa niista weeye markaa niista ishaysate ee maaragtay waxa weeye tuulka ah ee aan kala daadanahayn weeye fa aataynaahu waanu u nimi wixii noo bidhaamay fa idaa hiya daabbatun waaba iyadoo a daabad iyo kalluun tudcaa lagu magacaabo alcambara cambar lagu magacaabo cambarkuna waa samakatun baxriyatun kabiira waana kalluun badda ku jiro oo weyn weeye wa qaala abuu cubaydata abuu cubayda yidhi maytatun ay hiya iyadu maytatun meyt weeye waa bakti marka badda kumay dhex jirin xilligeeday taalloo baddaa soo tuurtay oo soo tuftay waktiguna inuu xaaraanyo way ogaayeen uma qaala haddana wuxuu ihi intuu isbedelay ijtihaadkiisii laamay bal naxnu inagu rusulu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaynu nahay rasuulka ilaahay dadkii uu soo diray baynu nahay wa fii sabiilillaahi baanaynu u soconnaa jihaad iyo daacada ilaahay baynu u soconnaa iskabaynaan muraadsanahayn waqad iddurirtum waana laydiin dhibgeliyey oo wax kalaba ma haysataane fakuluu cuna buu yidhi waxaa halkaa laga qaadanayaa caalimka ama mujtahidka ijtihaadkiisu inuu isbedeli karo oo mar si ay ula muuqan karto haddana mar kale wax u bidhaamayba si kale ay ula muuqan karto waayo markaa sideedaba waxa weeyaan dee baktiga baddu waa xalaal baktiga baddu xalaal weeyi haddii uu ku dhex jiro shaki ma laha oo xadiidkaabay ku caddahay hadday soo tufto qudheeda hadday soo tufto shaygii oo meyd ah qisadani waxay tusinaysaa isaguna inuu xalaal yahay waxyaabo kalena way ku soo arooreen aahaar kaloo ku soo aroortayna way jiraan oo selafka qaar sida cumar iyo waxay ka deliishadeen aayadda suuratu maa'ida ayay ka deliishadeen uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum waxaan filayaa طacaamkaasaaba waxay soo tuurto ku fasirayay waay faaqamnaa calayhi shahran ay faakalnaa waanu cunay baa la soo qadarayaa faaqamnaa calayhi waxaanu korkiisa ku nagaanoonu dul fadhinay shahran bil dhan ayaanu cunaynoonu markaa iska dul joognay ilaan wax waayin buu ahaa wa naxnu anaguna halaaثu mi'atin saddex boqol oo nin baanu ahay xataa saminnaa ilaanu ka naaxnay oo markii hore dee safar iyo jihaad iyo waxba la-aan bay isu gashay oo raggu waa solmay soo ma aragtid oo dhib bay soo mareen iyo gaajo dabeetana ilaahay risiqaa markuu siiyey way ka haageen ilaa aanu ku naaxnay buu ihi saxaabigu radia allahu canhum ajmaciin walaqad ra'aytunaa wallaahi waxaanu is arkayna naqtarifu annaga oo ka darsanayna min waqbi caynihi daloolka ishiisa bilqilaali jalxada ayaanu kaga darsanaynaa adduhna subaga daloolkaa isha marka tusaale ahaan ishii laga cunay ama laga saaray subagii ku hadhay godkaa isha oo dee dhul dhan ahaa oo maaragtay god yar aan ahaynoo dhul dhan ahaa subagii ku hadhay baanu weel waaweyn darsanayna buuri wanaqtacu minhu waxaanaanu ka goosanaynaa alfidara waslado ka thawri sida dibiga oo kale ah aw ka qadri thawri ama dibiga qadarkiisa oo kale ah ayaanu ka goosanayna seefta aanu kaga goosanayna dee waa wax weyne waa buur dhan ileene kolba markaa qeyb dhan baanu seefta ku dilaacsanayna buuri walaqad akhada minaa wuxuu naga qaaday abuu cubaydata abuu cubayda alaaata cashara rajulan saddex iyo toban nin buu naga dhex saaray fa aqcadahum waxa uu fadhiisiiyey fii waqbi caynihi daloolkii ishiisa ayuu ku fadhiisiiyey isagoo qiyaasaya bal intay leegaato saddex iyo tobankaa ninba daloolkii ishay wada galeen ya marka intay leegeed baad malaynaysaa waa dee berkad dhan oo kale waa wax aada iyo aada u weyn waay godkii ishaa waxaasoo nina qaaday wa akhada waxaa kaloo uu qabtay qaaday dilcan feedh buu qaaday min adlaacihi feedhihiisii ka mid ah fa aqaamaha wuu joojiyey sida dhigta oo kale uma dabadeetana raxala wuxuu raray acdama baciirin macanaa awrkii ugu weynaaye aanu wadanay weliba ninna wuu sii saaray fa mara min taxtihaa feedhii hoosteeda ayuu maray ya yacnii intay leeg tahay dee waa feedhiisoo keliya intaa leegayd wax dee dhig waayn oo kale awrkii iyo qofkii weliba saaraa way hoos mareen awrkii aadka u weynaa manuu taaban oo aad bay uga sarraysa wey intay leeg tahay buu markaa qiyaasaya wuxuu ihi watazawadnaa waxaanu ka sahayanay min laxmihi hilibkiisii washaa'iqa saafaf baan saafaf waaweyn baanu ka sahayanay washaa'iqa saafaf waaweyn ayaanu ka sahayanay falamaa qadimnaa markaanu nimi almadiinata madiina ataynaa rasuula اllaahi rasuulka ilaahay baanu u nimi sala اllahu عalayhi wasalama fadakarnaa dalika lah arinkaasaan u sheegnay wa qaala wuxuu rasuulku uhi huwa isagu risqun arsaaq weeye akhrajahu llahu lakum alla uu idiin soo saaraye fahal macakum ma haysaan min laxmihi hilibkiisii shay-un wax ma ka haysaanoo wax ma ka sidaan oo fa tuطcimuunaa a markaa annagana wax naga siisaan fa arsalnaa waxaanu u diray ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama minhu hilibkiisii wax ka mid oo fa akalahu wuu cunay rawaahu muslim markaa taasina inay sii sahaydeenna waxay daliilu tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa ku kalifay inaanu daruuro un ahayn waxa ku kalifay hilibkiisa ama u baneeyey inaanu daruuro un ahayn ee waxa weeye jaais caadi u ahaa mar haddii baddu ay soo tuftay marka baktigii ku dhex baktiye badda iyo kii ay soo tuftay labaduba xalaal bay noqonayaan daruur ahaanun inaanu ugu bannaanaanna waxa u daliila leanna waa kuwan sahayday ee muddada dheer cunayey dee daruuradana sidaa looguma luga fidsade eh wax nafta lagu joojiyunbaa laga isticmaalaa oo adaruuratu tuqadaru biqadarihaa ee la yskagama luga fidsado xadiidkan muslim baa wariyey bukhaarina isna wuu wariyey laakiin lafdigana muslimku wariyey bukhaari qudhiisu markaa xadiidkan meelo kala duwan buu ku wariyey waana xadiid cadiimah waxaan u tilmaamayaa dhibtii iyo adaygii loo soo maray ee rasuulka iyo saxaabadu ay u soo mareen faafinta diinta iyo jihaadka waxaa kaluu tilmaamayaa sida ilaahay jala wacalaa mujaahidiinta iyo dadka wanaagsanaa uu ilaalinayey ee waxa weeye uu uga arsaaqayo meel aanay filahayn waman yataqi illaaha yajcal lahu makraja waman yataqi illaaha yajcal lahu waman yataqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra la waman yataqi illaaha yajcal lahu makraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qaala wuxuu uhi mualifku aljiraabu wicaan weel weeye min jildin harag ka samaysan oo macruufun caana wahuwa bikasri اljimi wa fatxihaa jiraab iyo jaraabba waa la idhaahdaayo walkasru afsaxu jiraab in la idhaahdo ayaa fasaaxo badan qowluhu namasuhaa bifatxi اlmiimi namasuhaa masa yamasu wاlkhabaطuna waraqu shajarin macruufin geed caanahoo taakuluhu libilu geelu ay cunto geelu cuno caleyntiisa weeye khabadku marka intaanu ulaha la dhacno dhirta ayaanu xaabkaa soo daata intaanu biyo ku qoyno cunayna weeye qaala walkathiibuna atallu min alramli waa tuulka niista a weeye walwaqbuna bifatxi lwaawi وإسكان القاف الوقب kolka la أkriyo وبaعdaha باء موxadة وهو isagu نqرة العayن waa isha godkeeda weeyi والqilaalna aljiraaru jalxadaha weeye waa weelka marka ay siteen ee ay wax ku karsanayeen والfidaruna bkasr الفاء وaفتحi الdaal الqطع waa wasladaha iyo qaybaha ay ka jarjareen raxala albaciira bitakfiifi اlxaa raxala maahe waa raxala ay jacala calayhi araxla rarkii buu saaro wuu raray weeyi awrkii ugu weynaa buu rarkiisiina saaray alwashaa'iquna bishiini اlmucjamati wاlqaafi alaxmu aladii qutuica liyuqadada minhu allaxmu hilibka weeye aladii kaasoo qutuica la jarjaray liyuqadada minhu si areerinimo looga dhigo oo qadiidka waxaa la idhaahdaa maa quطica tuulan wamullixa wajufifa fi اlhawaaءi waالshamsi hilibka si dhaadheer inta loo jaro dabadeeta milixna lagu daadiyo oo cadceed iyo hawada loo dhigay halkaa lagu qallajiyo marka dambena ama sidiisaaba ha lagu cuno ama muqmad ahaan ha loo jarjaree ayaa qadiidkana la yidhaahdaa qaala wuxuu uhi wa an asmaa'a binti yaziida radia allaahu canha qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa kumu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalama qamiiska rasuulka kumkiisu wuxuu ahaa halkaa uu ku joogaa ila rusqi cumaacumta mid gaadhaya halkaa cumaacumta ayuu ku joogay oo markaa uu gaadhayo muu sii dhaafsiisnayn rawaahu abu daawuuda watirmidiyi wa qaala xadiidun xasanun abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey xadiid xasana ayaanu tirmidi ku sheegay laakiin xadiidku waa daciif shahr ibnu xawsha baa sanadkiisa ku jira ninkaasina waa daciif sida awgeed baa alcalaamatu lalbaniy uu daciifiyey qaala alrusqu bisaadi wاlrusqu bisiini saad iyo siinba waa loo akhriyi karaa ayضa wاlmafsilu bayna اlkafi wالsaacidi waa halkaa kala goyskaa kafka ama calaacasha hore iyo dhudhunkaa udhaxeeyo weeye waa kala goyskaasi ayaa rusqu la yidhaha ama cumaacunta qaala wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala wuxuu jaabir yidhi innaa yowma alkhandaqi naxfiru innaa anagu yowma alkhandaqi maalintii khandaqa ee ateerada iyo tarajayga la qodayo naxfiru waanu qodayn nusqa maطbuuca wuxuu idiin qorayaa inaa kunaa yowma alkhandaqi laakiin sida saxiixeynka kuso ku soo aroortay asalkana ku taallay waa inaa yowma alkhandaqi naxfiru maalinkii khandaqa waanu qodaynay oo markii quraysh iyo dad badan oo kale ay isu soo bahaysteen muslimiinta si waxa weeye ay u gaadh qaadaan ayaa saxaabada qaar ay taatikadaasi ah in madiine dhinacyada bannaan ee ay ka soo weerari karaan lagu wareejiyo godkaa lagu ateero qaadanaayo taatikadaasay keeneen oo dabeete godkaasaa la qodaayay fa caradat waxaa noo soo bambaxday kudiyatun sallax ama markaa kudumbuur shadiidatun daran dhagax sallax oo kaleoo adag adag adag adag oo faashku aanu waxba yeelahayn ayaa nagu soo baxday fajaa-uu waxay u yimaadeen ila nabiyi nabigay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalama wa qaaluu waxay idhaahdeen haadihi tani kudiyatun waa sallax weeye iyo kudumbuur caradat fi lkhandaqi godkii ka soo baxday oo sidii aan u qodqodaynay un markaa isku kaaya gudubtay fa qaala wuxuu rasuulku uhi ana naasilun aniga ayaa ku soo degi doona uma qaama dabadeetana wuu kacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa batnuhu iyo xaal calooshiisuna macsuubun ay tahay mid lagu duubay bixajarin dhagax isagoo caloosha dhagax ku xidhan horena abu hureyre iyo saxaabada qaar inay u xidhan jireen waynu soo maray marka qaa'idkii iyo rasuulkii ummadda calayhi salaatu wasalaam baa xaalkaa ku sugnaa wuxuu uhi walabithnaa waxaanu nagaanay halaaثata ayaamin saddex maalmood laa naduuqu annagoo aan dhadhaminin dawaaqan dhadhamo aan dhadhamin wax cuntaa annagoo aan dhadhamin baanu saddex isho oo dhan halkaa joognoo tarajayga la qodaayo cadowga la yska eegaay marka gaajada waxaa u dheeraa baqe iyo filasho cadow faakhada الnabiyu nabiga ayaa wuxuu qaaday salى اllahu عalayhi wasalama almicwala sabaradii ama faashkii lala dhacaayey daraba dabadeeta wuu ku dhuftay oo facaada wuxuu noqday caada eysaara kahiiba niis buu noqday ahyala kala daadatay aw ahyama oo isla macnown niis kala daadatay buu gebigiisiiba noqday caanuhu noqday markuu saa marugu dhuftay faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow idan lii ii ogolow ila lbeyti guriga inaan taga markaa ii ogolow oo saxaabadii sharafta lahayd ridwaan ullaahi calayhi marka howl sidan oo kale ama caama lagu jiro ay doonayaan inay meel qabtaan rasuulka way ka idan wey way ka idan qaadan jireen waana ta ilaahay ku ammaanay manay markaas siibsiiban jirin oo may dhuuman jirin inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi waida kanuu macahu calaa camrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuu ina aladiina yasta'dinuunaka ulaa'ika aladiina yu'minuuna biاllahi warasuulih faida اsta'danuuka libacdi shaأnihim faأdan liman shiئta minhm wاstagfir lahm اllah ina allaha gafuur raxiim idan lii ila lbeyt dabadeed ta wuu idmay baa dee meesha ku jirta orad buu hi waa yargaadh guriga oo dee waa la iska garanayaa inay meesha ku jirto riwaayadda abu nucaymna waabay caddaysay faadina lii wuu ii ogolaaday bay odhanaysa faqultu waxaan ku uhi limra'atii haweenaydaydi ra'aytu waxaan ku arkay binabiyi nebigii sala allahu calayhi wasalama shay-an arrin maa fii daalika sabrun aan loo adkaysan karin shay macni weyn oo daran oo aan laga adkaysan karin ayaan rasuulka ku arkaya fa cindaki shay-un wax ma haysaa faqaalat waxay tidhi cindii shaciirun cindii waxaan hayaa shaciirun haadiya wa canaaqun ceesaan yar weliba ceesaantaa yadhi daajin bay ahayd ama guri joog fadabaxtu waxaan gowracay alcanaaqa ceesaantii wadaxanat shaciira mise wadaxantu shaciira ya soo maha waay ya mise wadaxanat calaa kulli xaal waxaad moodaa inay ku fiican tahay wadaxanat sida riwaayadda kale inoo soo caddayn inoo caddayn doonto ya oo isaguna waxa weeyaan ceesaantii buu gowracay oo haraggii ka saaray oo hilibkeedii uu jarjaray iyaduna shaciirkii ayay ridiqday kolkaasay waxa weeye qooshtay kolkaasi hadhowna markaasi loo dubadi ma fahantay labadaa hawlood midba hawl buu qabtay markaa waan wataxanati shaciira iyaduna waxay shiiday ama ay ridiqdayba haadi haddii wataxamtu la ydhaa qudheedana ishkaal badani kuma sugna wataxamtu waxa aan shiidaa ashaciira haadi macnihii inay iyaduna haadi ridiqdo ayaan amray un bay noqonaysa soo ma aragtid anigaa amray oo ihi bal adiguna hadda ridiq heeda laakiin shaki male inay iyadu dee arrintaa qabata xataa jacalna alaxma ilaa hilibkii aanu ka yeelay fi lburmati dherigii oo aanu dherigii ku guray uma ji'tu waan imi annabiya nabigaanu imi sala allahu alayhi wasalama walxaala alcajiinu qooshkina qad inkasara wuu faxay iyadoo qooshkina uu markaa hagaagay uu faxay oo in la duba uu gaadhay ayaanu imi walburmatu xaala dherigina bayna alathaafiyi dhadhaaradii uu saaran yahay alaathaafiy waa dhadhaarada oo saddex dhadhaar ayaa dheriga loo yeelaa kuwa wey oo qad kaadat ay u dhowaatay tandaju inay bislaato tandaju bifatxi daad aw bikasri daad ya bilkasri waay sharaxa wuxuu ku odhanayaa waa bilfatxi tandaju faqultu waxaan ku idhi ucaymun lii aw ucayimun lii ya waay ucayimun baa saxa faqultu waxaan ku idhi ucayimun lii cunto yar oo aanu markaa leenahay ayaa cunto yar baanu markaa haynaa faqum istaag anta adigu yaa rasuula allah warajulu nina ha kaco aw rajulaani ama laba nin nin ama labana soo kaxayso isa soo taag qaala wuxuu ihi kam huwa waa intee waxa aa haysaan dakartu lahu waan u sheegay intaa wey faqaala wuxuu ihi kaiiru waa wax badan oo ayibu wanaagsan qul waxaad ku tidhaahdaa lahaa ay lilmar'ati haweenayda laa tansaci lburmata dheriga dabka ha ka qaadin wala lkhubza waay khubsta ama kimistana ha ka qaadin min atanuuri moofada xataa aatii ilaa aan imaado faqaala wuxuu ihi quumuu riwaayadda soo socotaana waxay sheegi doontaa hadubin qooshka ilaa aan ku imanayo faqaala wuxuu rasuulku yihi quumuu istaaga kaca wax alla wixii meesha joogay faqaama almuhaajiruuna walansaaru faqaama way kaceen almuhaajiruuna muhaajiriinti iyo walansaaru ansaartiba fadakhaltu calayhaa haweenaydii baan u soo galo faqultu waxaan ku uhi wayxaki badhaadhahaage qad jaaa anabiyu sala allahu alayh wasalama waalmuhaajiruuna waalansaaru rasuulkii iyo muhaajiriin iyo ansaariba way yimaadeen iyo waman macahum dadkii la socdayba la anaan ciidankii midh ka hadhin qaalat waxay tidhi hal sa'alaka oo ma ku weydiiyey cuntada aynu haynaa inta ay tahay qultu waxaan ku idhi nacam ha marka riwaayaad aan saxiixeynka ku soo aroorin waxay sheegayaan inay tidhi allah warasuulu aclam ilah iyo rasuulkiisaa kolkaa ku cilmile mar hadduu og yahay yacanii isagaa ujeeddada ah sababta uu ciidanka usoo wada kiciyey isagaa og bay ka dhigan sida umu sulaym qudheedu ay odhan doonto qaala wuxuu rasuulku uhi udkhuluu soo galo walaa tadaaqatuu ha iscidhidhiina fajacala wuxuu gudagalay yagsiru inuu jabiya alkhubsa kimistii oo wayajcalu uu yeelo calayhi korkiisa alaxma hilib xoogay hilibana intuu markaa jabiyo kimistii ayuu in hilibana dul saaraya iyo waxa weeye maraq wixii suuragal ah ayuu dul saarayay si uu ugu iidaamo wayukhamiru dabadeetana wuu daboolaya alburmata ee dheriga iyo watanuura moofadaba idaa akhada minhu markuu wax ka qaado daboolkuu ku celinayay wayuqaribu wuxuu u dhaweynayay ilaa asxaabihi asxaabtiisa ayuu u dhaweynayay intaa uu maaragtay u dhaweynayo ama uu siinayo way sii daboolnaanaysay uma yansicu haddana daboolkuu ka qaadayo sidii oo kale uu samaynaya falam yazal kamuu suulin yagsiru inuu jabiyo kimistii la dubay oo wayaqrifu uu daro yacanii hilibkii iyo dherigii markaa uu hilibkii ka dara iyo maraqii xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wa baqiya minhu waxna ay weliba ka hadheen wa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi kulii cun haweenaydii buu la hadlaya haadaa hadhaagan iyo hanbadan cun wa ahdii hadiyeen oo dadkana u hadiye fa ina naasa maxaa yeelay dadka asaabathum waxa qabsatay majaacatun macallul baa qabsatay dadkae jaarkaaga iyo qaraabada iyo intii aada gaadhsiin kartaba wax ka siiyo wax uga hadiye muttafaqu calayh riwaayaad kaluu soo arooriyo maaragtay wayse sii fasirayaan qaala wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati riwaayaad kale oo saxiixeynka kusoo aroortay waxaa ku yimi qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi lamaa xufira markii la qoday alkhandaqu godkii weynaaye madiine lagu wareejinaya ra-aytu waxaan ku arkay binabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama khamasan gaasho daran khamasku waa boglaanlaanta weeye iyo gaajada daran weeye boglaanlaan baan ku arkay iyo gaajo daran fankafa'tu waxaan u noqday ila imra'atii haweenaydaydii oo aan u gadoomay xaggeeda faqultu waxaan ku idhi hal cindaki shayun wax ma haysaa wa inii anigu ra'aytu birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama khamasan shadiida rasuulka ilaahay waxaan ku arkay gaajo darane fa akhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban kiish fiihi saacun uu ku jiro saac min shaciirin haadih walanaa waxaanaanu lahayn buhaymatun yacnii neef yaroo daajinun guri jooga ayaanu lahayn buhayma soo saa idiin qori maayo buhayma se bahiimu qoraya maya waa taskiir weeye buhayma ma garata mise buhayima yuu qorayaa buhayima oo shad la saaro waay walanaa waxaanu lahayn buhaymatun neef yar ceesaan yaroo daajinun guri joog ah oo markaa daajin waxaa la idhaha markaane xoolaha la foofina meelahan gurigiyaa iska joogto had iyo jeer neefkaa yaree guri joogtaahina wax shilis shilis shilis shilis ma garatay oo wax ka shilis wadabaxtuhaa waan gowracay waaxanat ishaciira baleega haddaba ta caddaynaysa riwaayadda caddaynaysan idiin sheegaya lafdigii hore waata waaxanat ishaciira shaciirkiibay iyaduna ridqday fa faraqat waxa ay ka faaruqday ridqistii haweenaydu ilaa faraaqii ay maca faraaqii ilaadaasi waa bimacnaa maca ay maca faraaqii markaan anigu ka faaruqay gawricii waxarta iyo harakasaaristeedii iyo googoynteedii iyo waxyaabaha ayay iyaduna ka faaruqday inay maaragtay shaciirkii yaraa ridqdo waqaطactuhaa waxa aan ku jarjaray fii burmatihaa dherigeedii waxbaa qadaranoo waqaطactuhaa waan jarjaray qaطactuhaa in la yidhaha baa asalku ahaa laakiin qaطactuhaa saasaa nusuka ku taalla waqaطactuhaa waan jarjaray neefkii yaraayo wa fii burmatihaa wa alqaytuhaa waxa aan ku riday fii burmatihaa dherigeedii uma dabadeetana wallaytu waxaan u jeedsaday ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalam waqaalat waxay tidhi haweenaydii iyadoo isii farriimaysa laa tafdaxnii ha igu ceebaynin oo ha igu fadeexday birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam iyo waman macahu dadka la socda oo ha igu soo jebin ummadda ee aayaruun maaragtay u yeedh rasuulkiiyo dee qof ama laba faji'tuhu waan u imi fasaarartuhu waan la siraystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hoos baan wuxugu sheegay faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow dabaxnaa waxaanu gowracnay buhaymatan lanaa neef yaroo marka aanu lahayn wa taxantu waxaan ridqay saacan taxantu baa markaa la odhanayaayo waan ridqay macnii cid ridqda ayaan faray weeye wa taxantu waxaan ridqay saacan min shaciirin shaac saac heedana waanu ridqnay oo markii la ridqay intaa laguma dayna dabeeta waa la qooshay si loo dugo fatacaala kaalay anta adiga iyo wa nafarun macaka koox kooban oo kula socotaa kaalaya fasaaxa rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa qayliyey sala allahu calayhi wasalam oo faqaala wuxuu ihi yaa ahla alkhandaqi waardadka jaratayga qodayow ina jaabiran jaabir ibnu cabdilaahi qad sanaca wuxuu idiin sameeyey su'uran casuumade faxaahi faxaya halan bikum kaalaya su'ran hadda waxaa looga jeedaa cuntada dadka loogu yeedha lagu casuumo hambadana waa la idhaahdaa laakiin hadda saasaa looga jeeda ha jaabir baa casuumadiiyo cuntaydii sameeyeye kaalaya wa qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama laa tunzilunna ha ka qaadin oo ha ka dhigin burmatakum dherigiinna dabka ha ka qaadina walaa takhbizunna hana dubina cajiinakum qooshkiina xataa ajiya ilaa aan idiin imaado qooshkiinana ha dubina waay faji'tu waan imi buu yidhi wajaaa nabiyu nebiguna wuu yimi sala allahu calayhi wasalama yaqdumu nnaasa isagoo dadkii hor kacaya yaqdumu nnaasa isagoo dadka hor kacaya waay xataa ji'tu ilaa aan uga imi imra'atii haweenaydaydii markaa wuu ka soo yaro horreeyey wa qaalat waxay tidhi bika wa bika yacnii dee waxa weeye dadkii oo dhan oo soo socda markay aragtay ayaa n waxoogay arrintaasi way ka naxday ya waxay tihi wax yar baad haysay xaggee waxanoo ciidan ama waxanoo dada loo soo jebiyey wa qaalat waxay tidhi markaa bika wa bika waxaasi kugu dhaco oo waxaasi kugu dhaco ilaahay sidaa iyo sidaa ku yidhi oo yacnii canaan bay dabada u qabatay wa qultu waxaa idhi qad facaltu waan sameeyey aladii midkii qulti aada tidhi dee rasuulka aayar baan u sheegay oo maaragtay isagaa dadka u wada yeedha anigu si gaara waan ugu sheegay fa akhrajat dabadeeta rasuulkii baa yimi calayhi asalaatu wasalaam oo wuxuu ihi soo saara qooshkii faakhrajat way soo saartay cajiinan qooshkii oo fabasaqa fiihi rasuulku wuu ku tufay calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay baray wabaaraka waanu barakeeyey macnii baraku ugu duceeyey ilahay inuu barakeeyo ayuu ugu duceeyey uma camada haddana wuxuu u qastiyey ilaa burmatina dherigeegii wabasaqa isagana waa ku tufay oo wabaaraka wuu barakeeyey yacnii ilaahay buu maaragtay inuu ilaahay barakeeyo ayuu ilaahay uga barye weeyi ay dacaa lahu bilbaraka wuxuu ugu duceeyey ilaahay inuu barakeeyo ee barakada ilaahay baa keena barakaduna waa kahratu lkhayri wa dawaamu khayrku inuu bato sugnaadana ayaa barako laydhaha marka ilaahay baa wax barakeeyay cid kaloo wax barakayn kartaa ma jirto uma qaala dabadeetana wuxuu rasuulku yihi uducii u yeedho gabadh yahay khaabizatan mid wax dubi taqaano u yeedho faltakhbiz macaki ha kula dubti eh waqdaxii dhur min burmatikum dherigiinana waxa weeye kasoo dhura uun maaragtay maraqa iyo hilibka walaa tunziluhaa laakiin dabka haka qaadina u daayo dabka dabka hee u daayo wuxuu ihi jaabir wahum iyaguna alfun kun bay ahaayeen kunnin fa uqsimu billaahi ilaahay waxaan ku dhaaranayaa la akaluu inay cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tegeenoo wanxarafuu ay ka leexdeen waina burmatanaa iyadoo dherigayagiina lataqidu ay u kurhkur leedahay kamaa hiya siday ahayd sidii ay ahayd markii horunbay kurhkur ku dhawahaysoo ay iska ahayd wey waina cajiinanaa qooshkayagiina layukhbazu waa la dubaayey kamaa huwa siduu ahaabu barbarka loo dubayay isaga iyadoo waxba aanay ka dhiminoo sidiisiiya ayaa kunkii ninba ay ka fuliyey aada alxadiid ikhwaani labadiisaa riwaayadoodba isu geeyo wuxuu inoo sheegayaa marka koobaad dhibtii lasoo maray yah iyo xaaladdu siday u adkayd waagaa hore ee haddana raggii rag ahaa ay u sabrayeenee u adkaysanayeen laba waxaa kaloo laga qaadanayaa calaamad weyn oo ka mid ah min calaamaati nubuwa yani aayaadkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qaar ka mid ah aayaadka rasuulka iyo mucjizaadkiisu aad bay u badnaayeen waxaa ka mid ahaa takiiru aطacaami اqaliil cunto yar inay waxa weeyaan ilaahay jala wacalaa u badin jiray aada iyo aad ay u badanaysay cuntadaa yar bay ahayd cuntadaa yar baa ku filaatay kunkaa ciidan ah iyo weliba dadkii kale markaa taasi aayad weyn bay ahayd iyo calaamad weyn iyo mucjiso aad iyo aada u weyn bay ahayd qaala wuxuu uhi qowluhu caradat kunyatun kudyatun bidami اlkaafi wa iskaani اdaali kudyatun wabilyaai اlmuhanaati taxt kudyatun wa hiya qiطcatun qayb weeye khaliidatun adagoo sulbatun haddii alaba kuu roonyo diri oo min alardi dhulka ka mida oo laa yacmalu fiiha alfaasu faashku aan u karahayn walkathiibuna asluhu tallu ramli asalkiisu waxa weeyaan waa tuulka niista ah walmuraadu huna waxaa looga jeedaa caada kathiiban ahyala marka la yidhi ay saarat turaaban naaciman waxay noqotay markaa ciiddi xiin ah yani niis bay noqotay gebigeedu wa huwa macnaa ahyala weeye walaathaafiyuna alaxjaaru dhagaxyaanta weeye alatii yakuunu calayha alqidru ee dheriga dheriga la saaro watadaaqauuna tasaaxamu ay iscidhiidhina weeye ayar soo gala walmajaacatuna aljuucu gaajada weeye wahiya bifatxi lmiimi almajaaca walkhamasuna khamasan baynu ku soo maray xadiidka bifatxi اlkhaa'i lmucjamati wاlmiim alkhamasu aljuucu isna waa gaajada iyo macaluusha baran wainkafaatuna inqalabtu waa noqdo warajactu waa noqday wey walbuhaymatuna bidami اlbaa'i tasgiiru bahma ha bahma oo la tasgiiriyey weeye wahiya alcanaaqu waxaana looga jeedaa ceesaanta yar bifatxi اlcayni wadaajinuna hiya latii alifat ilbeyta waata guriga la qabsatay ee xoolaha aan la foofine guriga iyo meelaha iska dadogolka ee guriga joogta wa su'runa aطacaamu aladii yudca annaasu ilayh waa cuntada iyo casuumadda dadka loogu yeedho wa huwa bilfaarisiyati waxaya halana ay tacaalow kaalaya wey wa qowluhaa ay tidhi bika wa bikana ay khaasamatu way la doodayo wasabatu way cayda yani way habaartay oo waxbay ku tirtidhi wey sidaasi kugu dhacday oo sidaasi kugu dhacday liannahaa maxaa yeelay iyadu ictiqadat waxay aamintay ana aladii cindahaa raashinka ay haysaa laa yakfiihim inaanu ku filloonahayn fastaxyat waxay ka xishootay way xishootay waxay isdhi wallaahi dadki maanta waa kuwa isku soo jabay ee qamaamay wakhafiya calayhaa waxaana ka qarsoonay maa akrama allahu subxaanahu wa tacaala bihi nebiyah ilaahay wuxuu ku karaameeyey nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam oo min hadihi اlmucjizati الظaahirati ahaaday mucjisadan muuqata iyo walaayati اlbaahirati aayaddan wax ka wareerinaysa basaqa ay basaqa weeye siin iyo saad labadaba waa loo akhriya wuu ku tufay wa yuqaalu ayضa bazaqana waa la idhaha halaaثu luqaati basaqa basaqa bazaqa intuba waa maaragtay uu ku tufay un weeye wacamadana bifatxi اlmiimi camada ay qasada uu qastiyo wey waqadaxii markuu ku yidhina ay ikrifii dar weeye oo dhur walmiqdaxatuna almiqrafatu waa weelkaa dheriga la daraayo weeye soomaalidu waa muqorof iyo waxbay idhaahdaan muqorafad iyo waxyaabahan yaryar ee weelkan maarata dheryaa iyo disuud iyo la daro waabay yidhahdaan markaa muqaraf iyo ay ku sheegaan wataqituna ey liqalayaanihaa sawtun karka ay karaysa islaba rogaysa cod buu lahaa weeye oo macnihii kurkurkurkurkudheehaysa welio saasay u duulaysa wallahu aclam qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala abu alxata abu alxa ku yidhi liummu sulaymin umu sulaym hore aynu usoo marnay kitaabka bilowgiisiyo waa anas hooyadii wuxuu ku yidhi qad samictu waxaan maqlay sawta rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam codka rasuulkoo daciifan taag daran waacrifu fiihi ljuuca gaajada aan ka dara ka garanayo inuu gaajaysan yahy lee qof dheragsan iyo qof gaajaysanayn isku cod maaha hal cindaki min shay wax ma haysaa wax ma haysaa saxaabada rasuulkuna sidaa xadiidta ka muuqata iyo qaar badan oo kaleba way ilaalin jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad bay u ilaalin jireeno xaalkiisa marka ay u xuuraami jireeno xallo wixii ay u tari karayaan inay u taraan bay isku dayi jireen wa qaalat waxay tidhi nacam ha fa akhrajat waxay soo saartay aqraasan qurusyo min shaciirin heed ah xoogay markaa heed oo raashin ah inta badan heedaasay isticmaali jireen oo markaa ay sideeda ku cuni jireen mararka qaar waa ka dhigan jireen kimis iyo laxoox iyo wax lamid uma dabadeetana akhadat waxa ay qaaday khimaaran gamba lahaa ay lahayd umu sulaym falafat waxa ay ku laabtay alkhubsa kimistii bay ku laabtay bibacdihi barhkii uma dabadeetana dasathu waxa ay gelisay taxta thawbii maradayda hoosteeda waxaan filayaa lafdi kalena wuxuu sheegaya kilinkiladayday sidaa u hoos gelisay wa radadhnii way igu soo celisay oo dusha ayay iga saartay bibacdihi barhkiina halkaa ma fahamta ya macnii gambadii waa maradan ay dumarku dee dusha saaraan khimaarka laguu sheegaya ayay laxooxdii darafkiisa sidaa ugu xidhay marh ka mida saasay ugu xidhay ma garata markay saa ugu xidhay ayay halkaa ii gelisay way qarinaysaa mogta martaasay ii gelisay gambada qaybtii soo hadhayna saasay dee dushay saa iga saartay markaa qofkii halkana saasuu haystaa dee xaggana maradii uu ka huwanya u xusita miyaa la garanaya lama garanaya saasay markaa igu dirtay buuli waayo saas ayay igu dirtay uma dasathu taxta thawbii maradayda hoosteeday sidaa u gelisay darafkii kimistu ay ku jirtay marada markaa kimistu ay ku duubnayd wa radatnii bibacdihi marada barhkii kalena ama gambada barhkii kalena anigay igu soo celiso saasay ii saartay uma arsalatnii ilaa rasuuli illaahi dabadeeta rasuulka ilaahay baa ii dirtay sala allahu alayhi wasalama fadahabtu bihi raashinkii baan la tegay wajadtu waxaan la kulmay rasuul اlahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay oo jaalisan fadhiya fi masjidi masaajidka dhexdiisa wamacahu naasu dadkiina ay la joogeen had iyo jeer rasuulku masaajidka ayuu fadhihi jiray dadkuna way la joogi jireen oo markaa ay la joogaana inta badan dee cilmiga iyo khayrka iyo qur-aankay ka baranayeen waa la tashanayay marka loo baahdo talo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay eegayeen markaas oo ay ku dayanayeen faqumtu calayhim waan isdul taagay buu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam anasna markaa nin yar buu ahaa arsalaka abu alxata ma abu alxa kusoo diray faqultu waxaan ku ihi nacam ha faqaala wuxuu ihi aliطacaamin macuntuu kula soo diray faqultu waxaan ihi nacam ha faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam quumuu waarina kiciya ayuu raggii ku yidhi faqultu waxaan ku ihi nacam ha waay quumuu kaca buu yihi fainalaquu way tegeenoo xaggan gurigii abu dalxay usoo kici timeen wainalaqtu anna waxa weeye waxaan socday oo aan tegey beyna aydiim hortooda oon soo horgalay anoo kasoo horreey xataa ji'tu ilaa aan uga imi abaa alxata fa akhbartuhu warkii baan u sheegay faqaala abu alxata abu alxa yihi yaa umma sulaymin ummu sulaymey qad jaaa rasuulu llahi rasuulkii ilaahay uu la yimi sala allahu alayh wasalama binnaasi dadkii walaysa cindanaa mana hayna maa nucimuhum waxaynu siino oo waxaynu haynaa waa wax yar faqaalat waxay tidhi allahu warasuuluhu aclam ilah iyo rasuulkiisaa ku cilmi leh rasuulku dadkaa badan ee inagoo aan inagu dalban markaa usoo kiciyey isaga ayaa markaa og markaa waxay ahayd qof maskax badan oo faqiihada oo cajiib ay ahayd dee horena wayna qisadeeda usoo maray way garatay markaa in meesha wax ku jiraan fainalaqa abuu alxata abuu alxa ayaa tegay xataa laqiya rasuula allahi ilaa rasuulka ilaahay uu la kulmay sala allahu calayhi wasalama macnay rasuulkaoo soo socdao dadkii soo hor socda uu ka hortega weeye markay arkeen uu ka hortegay si uu usoo dhaweeyu dee guriga usoo geliyo fa aqbala rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa yimi sala allahu alayh wasalama macahu ay maca abi alxa abi alxa isagoo markaa la socda xataa dakhalaa ilaa labadooda ay soo galeen waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam halumii keen maa cindaki waxaad haysa yaa umma sulaymi umu sulaymey bal waxaad haysa keen faatat waxa ay la timi bidalika alkhubsi kimista faamara bihi rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa faray sala allahu alayh wasalama in la markaa burburiyo fa futta waa la burburiyey wa casarat waxa ay ku tuujisay calayhi korkiisa umu sulaymina cukatan ubo dufan ku jiray bay ku maaragtay waxa weeye tuujisoo faadamathu way ku subagaysay ama way ku iidaantay asha ubada aynu idhahnay ugu dhowdahay weelun bay ahayd subagiiyo waxa ay ku shuban jireen dumar uma qaala fiihi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama dabadeeta rasuulka ilaahay wuxuu markaa dhexdiisa yidhi maa shaa allahu an yaquula wixii ilaahay uu doona inuu idhaahdo yani waxbuu ku akriyayo maaragtay uu ku duceeyey inuu ilaahay barakeeyo uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi idan licasharatin toban u idan faadina lahum toban buu u idmay oo tobanuu soo gala faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu dabadeetana way baxeen uma qaala haddana wuxuu yihi idan licasharatin toban kale u idan faadina lahum wuu ogolaado faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu way baxeen uma qaala idan licasharatin toban u ogolow faadina lahum xataa akala alqowmu ilaa ragga ay cuneen kulluhum dhammaantooda washabicuu ay dhergeen waalqowmu ragguna sabcuuna rajulan toddobaatan nin bay ahaayeen aw hamaanuuna ama sideetan muttafaqun calayh toddobaatankaa nin ama sideetankaasi waxaa ku filaaday ka dhergeen qof keliya wax marka hore ku filaan lahaa tanna markaa xadiidkii horeba siduu sheegaayey mucjisadaa iyo aayaddaa weyn bay sheegaysaa oo ah cuntadaasi ilaahay rasuulkiisa u badiyey calayhi الsalaatu wasalaam cuntada ilaahay jala wacalaa uu maaragtay rasuulkiisa u badiyey salى اllahu عalayhi wasalam wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray famaa zaala kamuu zuulin yadkhulu casharaة toban inay soo galaan wayakhruju casharaة tobanna ay baxaan oo weydaartaan xataa lam yabqa minhum ilaa aanu ka hadhin iyagii axadun qofna ilaa dakhala inuu soo galay mooyaane macnaa ilaa ay soo wada galeen aakala uu mid waliba cunay xataa shabiica ilaa uu dhergay uma dabadeetana hayaaha wuu isku habeeyo wuu isku ururiyey cuntada hambadii faidaa hiya miluha waaba iyadoo markaas sidii sideedii ah xiina akaluu minha markay wax ka cunayeen markay bilaabeen siday ahayd oo kale waaba iyadoo ah yani ismamay dhimin wa fii riwaayati faakaluu way cuneen casharatan casharatan toban toban bay u qadeeyeen xataa facala dalika biamaaniina rajula ilaa sideetan nin sidaa uu ku sameeyey riwaayadana shakigiiba way ka saartoo sideetan nin bay cadaysa uma akala nabiyu nabigu uu cunay sala allahu alayhi wasalama bacda dalika intaa dabadeed iyo wa ahlulbeyti qoyskii way cuneen caadada rasuulka ahayd dadka markuu wax siinaayo ilaa intaa uu fuliyo isagu ma cuni jiri wa tarakuu weliba way ka tegeen su'ran hambana way ka tegeen oo way hambeeyeen wa fii riwaayatin waxaa ku soo aroortay uma afdaluu waxay hambeeyeen maa balaquu waxay gaadhay wax maaragtay gaadhay jiiraanahum jaarkoodii wax gaadhay oo xataa jaarkii ay isticmaaleen ayaa dheeraad ka noqday oo ay hambeeyeen haddii la isweydiiyo la yidhaahdo maxaa mar loo soo wada dayn waaye waxaa dhici karta in weelku yaraa oo dee aanu waxaasoo nini mar keliya waxba ku wada cuni karahay ama guriga iyo makaankaaba cidhiidhi ahaa awgeed baa loo kala habeeyo kolba in meeshu qaadayso loo soo gelinayo wa fii riwaayatin can anasin qaala wuxuu uhi ji'tu rasuula allah rasuulka ilaahay baan u imi sala allahu calayhi wasalama yowman maalin wajadtuhu waxaan la kulmay jaalisan isagoo fadhiya maca asxaabihi asxaabtiisii macooda waqad casaba xaal uu ku duubay baطnahu calooshiisa bicisaabati mare uu ku duubay waqultu waxaan ku uhi libacdi asxaabihi asxaabtiisii bar ka mida lima casaba rasuulu llahi baطnah maxaa rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam calooshiisa u duubay faqaaluu waxay idhahdeen min aljuuci ay min ajliljuuci gaajo darteed mintu waa tacliiliya fadahabtu waxaan u tegay ilaa abi طalxata baan u tegay wa huwa isaguna zawju imi sulaymin binti milxaana umu sulaym binti milxaan oo markaa hooyadii ahaatay odaygeedii weeyi wa qultu waxaan ku uhi yaa abataahu aabbo yaa abataah yacnii wuxuu leeyahay waa dee maaragtay waa iska tajawus oo aabbihiisii xaqiiqiga ahaa ma ahayn sida la garanayo laakiin odaygii hooyadii buu ahaa yaa abataahu aabbo waqad ra'aytu rasuula allaahi rasuulka ilaahay waxaan ku arkay sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan arkay dheh casaba isaga oo maaragtay ku xidhay baطnahu calooshiisii bicisaabatin maro ku giijiye oo ku jiqsiye wasa'altu bacda asxaabihi asxaabtiisii barhkood baan weydiiyey wa qaaluu waxay idhaahdeen min aljuuci gaajo darteed buu u xidhay dakhala abu طalxata abu طalxa ayaa u galay calaa ummi hooyaday wa qaala wuxuu ihi hal min shay wax ma haysa qaalat waxay tidhi nacam haa cindii waxaan hayaa kisarun jabab min khubsin kimisa iyo wa tamaraatun timiro fain jaaءanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay hadduu inoo yimaado salى اllahu عalayhi wasalama waxdahu keligii ay munfaridan xaaluu keli yahay ashbacnaahu waynu dhergin doonaa wain jaaءa aakharu macahu haddii uu yimaado mid kaleo isagoo la socdana cid kale haddii ay soo raacdana qalla canhum uu ka yaraanayaa ma deeqayo wadakara tamaama alxadiid xadiidkii aynu soo marray buu kolkaas sheegay marka riwaayadanna waxay noo caddaynaysaa cuntada ay umu sulaym kolkaa haysay inay ahayd cunto qof keliya uun ku filan cuntadii qofka keliya ku filayd baa siddeetan iyo weliba dheeraad dhergisay waa tahay haddaba riwaayadaa hore waxaa ku soo arooray abu طalxa inuu maaragtay codka rasuulka maqlay sidaana uu haweenaydiisii ugu yimi oo cunto uu weydiiyey riwaayadan u dambaysaana waxay sheegaysaa anas inuu isagu waxa weeye soo arkay rasuulka oo halkaa wax ku xidhan dabadeetana uu soo ogaaday gaajo inay tahay dabadeeta abu طalxa uu yimi abu طalxana umu salame uu wax weydiiyey ahlulcilmigu waxay idhaahdeen labada riwaayadood isma khilaafsane way iswaafaqsan yihin waayo waxaa dhici karta in marka hore daba abu طalxa uu maqlay codka rasuulka dabadeetana intii umu sulaym aanu u gelin ama isagoo iloobay arrintaasi oo anasna soo arkay dabadeeta uu xasuusiyey ama uu ku baraarujiyey dabadeetana sidaa umu sulaym cunto lagu weydiiyey marka labada riwaayadood sidaasaanay isu diidahayn waayahay diintan marka adaygaasaa lala soo maray dadkii wanaagsanaa radia allahu canhum ajmaciina saasay shiddadaa iyo adaygaa ula soo dabaasheen ilaahay baynu markaa weydiisanaynaa inuu waxa weeye qabriga ugu nuuro darajooyinka jannada ee sarena uu ku waxa weeyaan geeyo ciddii ka dambayso aynu ku jirana waxa saaran inay ku daydaan oo sabirka iyo faafinta diinta iyo adkaysiga iyo adduunyada inaan maaragtay la ysku sii dayn iyo umuurtaasoo dhan ay kaga daydaan oo had iyo jeer xagga aakhirada aada iyo aada loo daryeelo oo qofku aanu hamigiisa ugu weyn adduunyadanu ka dhigin sidii uu jamcin lahaa u baran lahaa uga fikiri lahaa uga shaqayn lahaa iyaduna aanu uga dhigin waayo adduunyadu maaragtay daar lagu waarayo ma aha waa meel laga soconayo oo laga tegayo weeyaan ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo itibaaca rasuulkii iyo dadkii wanaagsanaana ilaahay haynoo fududeeyo hayna waafajiyo wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online